بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan ku soo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawowiya sharxii sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullaahi calayh waxaan soo gaarnay xadiidka saddex iyo tobanaad can abi xamsata anas bni malikin radia allahu tacaala canhu khaadimi rasuuli illaahi sala allah alay slam can inabiy sal ly slam qaal anas bni maalik waxaa laga weriyey allah ka raalli noqdee oo rasuulka sal ly slam uu adeegi jiray toban sano kaamil uu adeegaya rasuulka sal ly slam rasuulku wuxuu ka wariyey sal slm inuu yidhi rasuulkii laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih qofkiin iimaankii waajibka ku ahaa lama yimaado oo iimaankiisii waa naaqis xataa yuxiba liakhiihi ilaa uu walaalkiisa muslimka ah ee muuminka ah uu kala jeclaado maa yuxibu linafsihi wax naftiisa uu la jecelyahay rawaahu bukhaariyu wa muslim xadiidkaa waxaa wariyey bukhaari iyo muslim baa wariyey sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi meeshan uu rasuulku yidhi sal lla ly slam laa yuuminu axadukum waxaa laga wadaa iimaanka qofkeen ma dhammaystirmo waxaan meesha la anfiyey ee la diidan yahay waa dhammaystirnaantii ee ma ahan asalka iimaankaba waxba kama haysto qofkaani oo diinkiiba shaqo kuma leh muslin maaha lagama wado muumin maba ahba lagama wado haddii qof yidhaahdo oo saa inaa u fasirtaan xadiidka maxaa idiin daliil ah oo aad soo daliilsanaysaan inaad sidaa xadiidka u fasirtaan maxaa daliil idinkugu ah sababtoo hadalkiibaa daahirkiisii laga leexiyey buu leeyahay waxaan ku jawaabaynaa buu leeyahay shiikhu waxaa noo daliil ah in waxa qofku uu sameeyey ee ah macnaha munkarka ah ee ah inaan walaalkii la jeclaanin khayrka qofku kaga bixi maayo iimaankii oo la dhihi maayo haddii uu khayrka la jeclaan waayo walaalkiis waa ridoobay oo diinkii wuu ka noqday la dhihi maayo ee waa uu naseexo ayaa laga wadaa waa loo naseexaynayaa qofkii marka nafyiga meeshan waxaa laga wadaa iimaankii dhammaystirnaantiisii yaa la anfinayaa waa dhammaystirnaantii iimaanka ee waajibka ahayd waa ile haddaanay waajib ahayn lama anfiyeen iimaankii haddii qof uu yidhaahdo oo kaalay dadku markay wax ta'wiiliyaan oo daahirkii ay ka wareejiyaan nusuustii sawtaad inkiri jirteen jawaabtu waxay tahay annagu ta'wiil oo dhan ma inkirno ee dadka wax awiila waxaan ku inkiraynaa ta'wiilka aan daliilka loo haynin oo aan daliilka lahayn ta'wiilku haddaanu lahayn daliil cad haddaanu lahayn wuxuu noqonayaa bedelaad iyo leexin la leexiyey naskii ama qur-aan ha noqde ama xadiid ha noqde ee ta'wiil noqon maayo ta'wiilka uu daliilku ku tusiyena waaba hadalkii oo la fasiray macno kale ma leh sida rasuulku sal ly slam uu ku yidhi cabdullahi bni cabbaas allah ka raali noqde isagay aabbihiisba allaahumma faqihhu fiddiin wacallimhu ta'wiil allow diinka ka sii ibnu cabbaas oo ka dhig mid diinka fahma ta'wiilka iyo fasiraadda saxdaana bar haddii qof uu yidhaahdo alla qowlkiisa uu yidhi fa idaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashaytaani alrajiim haddii aad qur-aanka akhriso alla ka magangal shaytaankii naxariista alle laga fogeeyey muraadka laga leeyahay ama loola jeedaa waa haddii aad doonto inaad qur-aanka akhriso idaa aradta yaa loo qadarayaa fa idaa qara'ta alqur'aana qur-aankii markaad dhammayso maaha ee waa markaad rabto inaad bilowdo qur-aanka akhriskiisa taa marka waa ta'wiil xun miyaa la leeyahay mise waa ta'wiil saxaha la leeyahay jawaabtu waxay taha buu yidhi shiikhu kani waa ta'wiil saxiixa waa fasiraad sax ah maxaa yeelay daliil baa ku tusinaayo ficilkii rasuulka sal slam uu sameeyey yaa daliilkuugu filan oo rasuulka sal slam markuu qur-aan akhriska bilaabayo yuu coodubilaysan jiray ee maahana markuu qur-aanka akhriskiisa dhammeeyo kadib acuudu billahi min ashaytan rajiim ma dhihi jirin haddii marka qof uu yidhaahdo alla qowlkiisii ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum haddii aad salaada u istaagtaan wejiyadiina dhaqa danta laga leeyahay ama muraadka laga leeyahay waa haddii aad doontaan inaad salaad dukataan waa haddii aad doontaan baa kuu qarsoon meesha ee markaad istaagtaan kadib oo salaadda aad gashaan kadib weyseysta lama laha ee markaad doontaan inaad salaaddii gashaan oo aad salaad dukataan weyseysta laga wadaa iyaduna marka ma ta'wiil xunbaa mise waa ta'wiil saxa jawaabtu waxay tahay iyaduna waa fasiraad sax ah sidaa darteed annagu ta'wiiloo dhan ma inkirsanin ee waxaan inkirsannahay ta'wiilka aan daliilka lahayn waxaanan ku magacaabaynaa bedelaad iyo qalloocin xaqi la qalloocinayo meeshan laa yuuminu axadukum uu yidhi rasuulku sal slm iimaanka luqa ahaan waxaa laga wadaa buu leeyahay qirid keensanaysa in wixii la qiraayay aad aqbasho oo aad u hoggaansanto macnihii sharciga ahaana waa uu waafaqsan yahay oo macnaha sharciga isaguna saa kama baxsana dadka qaaraa waxay yidhaahdeen xagga luqada iimaanka waxaa laga wadaa rumayn uun qalbiga keliya ah laakiin taasi wax saxa ma aha maxaa yeelay aamantu bikada wasadaqtu fulanan baa la yidhaahdaa oo aamantu markaad isticmaalayso ba baa la jirta sadaqtuna uma baahna ba sadaqtu bifulan dhihi maysid aamantu fulanan dhihi maysid ee aamantu bifulan aamantu bikada aad leedahay waxaa kaloo la yidhi iimaanku luqa ahaanta xagga luqada waa unqirid keliya macno kale ma leh waxayna soo daliilsadeen aamana bihi wa aqara bihi labadiiba bihi bihi aa loo isticmaalay lamana yidhaahdo aamanahu yani waa rumeeyey sadaqahu markii labadii ficil marka ay iswaafaqi waayeen xagga gudbidda ay gudbayaan oo mafcuul bihiga ay qaadanayaan iyo maarata laasimnimada oo aanay mafcuulba lahayn markay iswaafaqi waayeen oo ay kala duwanaadeen ile aqara moogta ma tacadiso hadda oo mafcuul ma qaadato aamana laakiin mafcuulay qaadataa maadaama marka ay kala duwanaadeen arrinka ay ku kala duwanaadeen waxaan meesha ka fahmnay inaanay isku macno ahayn aamana iyo aqara iimaanku marka luqad ahaan waa qalbigii oo qira wax maaragtay loo sheegay ee uu ogaaday qiriddaasoo ay la socoto aqbalaad iyo hoggaansan ee uun rumayn xagga qalbiga keliya arrinku ma aha wax ziyaadaha la jira wax ziyaadaha yaa la jiro waxaa la jira aqbalaad iyo hoggaansan laakiin marka qaarkood iimaankii in loo isticmaalaa dhici kartaa rumayn keli ah laakiin iyada lafteedu waa in daliil uu meeshii yaallaa ku tusinayo waa in qariin ay meesha taallaa sida alla qowlkiis u yidhi oo kale fa aamana lahu luut luut baa u rumeeyey macnaha sadaqahu yaa lagu fasiray ee tafaasiirta mid ka mid a haddii la qabto iyadoo ay dhici karto xataa in la yidhaahdo fa aamana lahu luut lafteeda waxaa laga wadaa inqaada lahu yacni nabiyullahi ibraahim buu u hoggaansamay diinkii buu ku raacay wa sadaqa dacwatahu dacwadiisina waa uu rumeeyey iimaanku marka sharci ahaan waa sidii aan hore usoo sheegno xagga luqada sidii lagu fasiray unba iimaankuna sharci ahaan uu yahay waa qirid ay la socoto aqbalaad iyo hoggaansan marka shiikhu wuxuu leeyahay qofkii wax qira oo yidhi anu waxaan waan qirsanahay laakiin aan aqbal iyo hoggaansan laga helin qofkaasi qof mu'mina maahan sidaa darteed yuhuud iyo nasaaro maanta annagu dhihi mayno waa mu'miniin sababtu waa maxay diinkii islaamka yaanay aqbalin umana hoggaansamin abu taalib oo adeerkii rasuulka sal ly slam ahaa nebinimada nebi maxamed sala alla alay salama waa u qirsanaa alla waa soo diray wuu rumaysan yahay waana caddayn jiray oo bannaankuu warkaas soo dhigi jiray wuxuu dhihi jiray laqad calimuu ana bnana laa mukadabu ladaynaa walaa yucnaa biqowli alabaatili waxay ogaadeen buu leeyay nimankan quraysha ee annaga aan ishayno ee maarata nebi maxamed dagaalka ku haya oo aan isaga maara la'nahay wiilkeennaan maxamed yihi inaanu ahayn mid la beeniyo inuu saadiq yahay ayaga laftoodu waa ogyihiin uusan been shaqa ku lahayn ladaynaa annaga agteenna inaan maarata mid la beeninaya uusan ahayn walaa yucnaa biqowli abaatili inaanu maarka wax shaqaana ku lahayn qowlkii iyo hadalladii suxarada inaanu shaqa ku lahayn wuxuu kaloo leeyahay abu taalib oo rasuulka sal slm adeerkii ahaa walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani albariyati diina lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lara'aytanii samxan bidaaka mubiina xadiidkii waad garanaysaan markii uu sakaraadku ku bilowday abuu taalib yaa rasuulku sal sl u yimid oo wuxuu yidhi adeerow qul laa ilaaha ila allah kelimadda tawxiidka ku dhawaaq buu yidhi kelimad aan allah agtiisa maaragtay xujo kuugu heli karo laba nin oo mushrikiina oo ag fadhiyaa waxay yidhaahdeen iyagoo u diidaya inuu nebi moxamed sal slm warkiisii maqlo atargabu can millati cabdilmualib ma diinkii cabdilmualib yaad ka jeedsanaysaa diinkii aabbaha miyaad maanta ka tegaysaa markaasaa ilaahay amarkiis wixii ugu dambeeya uu ku hadlay waxay ahayd inuu diinkii cabdilmualib ku sugan yahay waa uu diiday inuu rasuulka sal ly slama u hoggaansamo oo uu aqbalo diintii waana run buu lahaa wiilkeennu maaragtay annaga agteena been maaragtay laguma yaqaan buu leeyahay oo waa musadaq haddana waa kaas ahaa walaqad calimtu bianna diina muxamedin buu leeyahay waxaan ogaaday buu leeyahay oo aan yaqiinsaday in moxamed diinkiisu uu ka mid yahay diimaha dadku ay haystaan kuwa ugu wanaagga badan leh lowla almalaamatu eed haddaanan ka baqaynin aw xidaaru masabatin ama in lay caayo aanan maaragtay ka digtoonayn la ra'aytanii waad arki lahayd samxan bidaaka ku ogol arrinkaasoo u hoggaansama shareecadaas iyo diintaas uu la yimido mubiinaa yani xaalkiisu uu cad yahay yani waan rumayn lahaa buu leeyahy mumin oo xaqiiqi oo maarata dhab ah ayaan noqon lahaa buu leeyahy marka allah soo diray yani nebinimadiisii waa waa sax iyo kada waxba ma aanay tarin meeshii waxaa ka maqnaaday aqbalaaddii iyo hoggaansankiiyaa meesha ka maqnaaday marka dacwadii rasuulka sal sl maanu aqbalin mana u hoggaansamin gaalnimuu ku dhintay allahna badbaadiyey sidaa darteed waxaa soo degtay innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa adigu ma hanuunisid qofkii aad hanuunkiisa jeclaato allah se hanuuniya qofkuu doono iimaanku marka qalbigana waa uu ku jiraa carabkana waa looga dhawaaqaa jawaarixdiina waa ka soo muuqdaa iyo xubnihii marka qalbigii waa waa waa gelayaa carabkiina maaragtay waa looga dhawaaqayaa xubnihiina wanaaggii bay samaynaya acmaashii wanaagsanayd oo marka yani hadalkii lagu hadlayay laftiisa iimaan waa lagu magacaabaa xubnaha wixii laga samaynayo acmaasha ahaana iimaan waa lagu magacaabaa maxaa u daliila taas marka wa alla qowlkiisa uu yidhi wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum alla ma ahaanin mid iimaankiinni dayaca oo midaan wax laga soo qaadin noqda mufasiriintu waxay ku fasireen iimaanakum in laga wado salaatakum ilaa beyt ilmaqdis qibladii hore hadde markii hore laidiin jideeyey oo baytulmaqdis loo jeedsan jiray intaan kacbada kadib loo soo wareejinin salaadiinnaasi mid la dayaco noqon mayso oo booskeedu waa dhacdayoo waa salaad la aqbalay wuxuu yidhi rasuulka sal ly slam aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucbatan fa aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaatat aladaa can altariiqi waalxayaau shucbatun min aliimaan iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood waxaa ugu sarreeya hadalkii lagu hadlaayey laa ilaaha ila allah ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye wa adnaaha qaybta ugu yarna oo ugu hoosaysa waa imaatatu aladaa waa dhibkii oo laga wareejiyo can tariiqi jidka muslimiinta waalxayaau shucbatun min aliimaan xishoodkuna waa qayb iimaankii ka mid a marka shucbooyinkii iyo qaybihii iimaanku uu ka koobnaa laa ilaaha ila allahu waa ugu sarraysa oo wax lagu hadlaayo ah waxaana ugu yar in wixii dhibah laga wareejiyo jidka waana hadde ficil xubnihii laga samaynaayo xishoodkuna waa wax qalbiga laga samaynayo waa camalulqalbi laakiin in la yidhaahdo iimaanku qalbiga uunbuu galaa oo qofkii wax qiraahi waa mu'min taasi waa qalad waxaan saxayana maaha meeshan uu yidhi rasuulku sal alla ly slam xataa yuxiba xataadii haaya ku tusinaysaa buu leeyahay carabi ahaan yani ilaa an yuxiba liakhii baa laga wadaa ilaa uu kala jeclaado walaalkiis maxabaduna iyadu hadde waa wax layska yaqaano jacaylku waa wax la yaqaano fasiraad uma baahna haddaad tiraa waa fasiraaya waaba arrinkii waa sii madoobaanaya mugdi buu sii gelaya meeshan uu yidhi rasuulka sal slam liakhiihi yani walaalkiisii mu'minka ahaa baa laga wadaa maa yuxibu linafsihina waxaa laga wadaa wax uu naftiisa la jecel yahay oo ah khayr iyo maaragtay in sharti laga difaaco xadiidka saxiixaana waxaa ku jiray in rasuulka sal slm uu yidhi man axaba an yuzaxzaxa can innaari wa yudkhala aljannata qofkii jeclaystaa in naartii laga fogeeyo jannadiina la geliyo ama wayadkhulu aljannata jannadi uu galo falta'tihi maniyatuhu geeridiisa ha u timaado wa huwa yu'minu billaahi walyowmi alaakhir isagoo rumaysan allah iyo maalinka dambeeye man axaba an yuzaxzaxa can innaari wayadkhula aljannata qofkii jeclaada in naartii laga fogeeyo jannadiina uu galo falta'tihi maniyatuhu geeridii ha u timaado wa huwa yu'minu billaahi walyowmi alaakhir isagoo rumaysan allah iyo maalinkii dambeeye walyaati ila annaasi dadkana ha ula yimaado maa yuxibu an yuutaa ilayh waxa uu jecel yahay inay iyaguba kula dhaqmaan maxalushaahidku marka meeshan waa maxay iyo xadiidka waxaan u keenayno waa walya'ti ila annaasi maa yuxibu an yu'taa ilayh dadka ha ula yimaado waxa isagu uu jecel yahay inay iyaguba ay ula yimaadaan xadiidkan marka maxaa laga qaadanayaa jawaazu nafyi shayi liintifaa'i kamaalihi buu leeyahy sheikhu inay bannaan tahay in shayga la anfiyo oo ma jiraahdo ma jiro la yidhaahdo iyadoo laga wado dhammaystirnaantiisii diid la diidaayo walaa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi yaa ku tusinaysa waxaana la mid a xadiidkii kale ahaa laa yuuminu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah ma rumeeyo oo iimaankii waajibka ahaa ee maaragtay kaamilka ahaa lama yimaado qofkii deriskiisu aanu shartiisa iyo dhibkiisa ama hadal ha noqoto ama ficil ha noqotee aanu ka badbaadaynin oo deriskiisa dhiba marka xadiidka lafdigiisu wuxuu ahaa wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min saddex jeer buu dhaartay rasuulka sal slm oo uu yidhi qofkaasi qof iimaan leh maahan wuxuu u diidayaa marka iimaankii maaragtay waajib ku ahaa inuu la yimid buu u diiday mahayu buu leey iimaanka waajib ku ahaa markaasaa waxaa lagu yidhi rasuulka sal sal slam waman yaa rasuul allah oo qofkaas waacayo qaala wuxuu yidhi alladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu waa midka deriskiisu aanay shartiisa ka badbaadin dhibka kama ceshada deriska derisku dhiba tusaalayaalka ku tusinaaya in wax la anfin karo oo ma jiraan la dhihi karo iyadoo laga wado ma dhammaystirno dhammaystirnaantia meesha ka maqan laga wado waxaa ku tusinaya hadalkii rasuulka sal slam uu yidhi laa salaata bixadrati tacaam salaadi ma jirto marka cunto ay ku ag taallo cunto ay naftaadu u baahan tahay markay ku ag taallo dee salaadaadii isku toosi mayso galabgalabay noqonaysaa marka salaad dhamaystiran ma leh waayo sababta qofkaa dukanaya buu leeyahy shiikhu waxaa qalbigiisu uu ku mashquuli doonaa cuntadaas la keenay amhilada marka ku tusinaysaa in wixii la anfinayo mararka qaarkood dhammaystirnaantoodii oo meeshii ka maqan darteed amhilada ku tusinaysaa waa ay badan taha buu ku leeyahay faa'iidooyinka kale xadiidka laga faa'iidada labaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay inay waajib tahay in qofku uu walaalkii la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay sababtoo ah iimaankii oo la anfiyaa oo loo diido qofkii aan walaalkiisa la jeclayn waxa uu naftiisa la jecel yahay waxay ku tusinaysaa in waxaas ay yihiin wax waajib ah oo jacaylka aad la jeceshahay walaalka wixii aan naftaada la jeclayd inay waajib tahay iyo arrintaas ku tusinaysaa id laa yunfa aliimaanu ila lifawaati waajibin fiihi aw wujuudi maa yunaafiih maxaa yeelay iimaankii lama anfiyo oo iimaan ma jiro lama yidhaahdo ilaa waxa uun loo leeyahay waajib baa ama laga tegey oo iimaankii ku dhex jiray ama wax ka soo horjeeda iimaankii yaa lagu dhacay taas baa uun keenta in maaragta iimaankii la anfiyo faa'iidada saddexaad ee xadiidka lagala soo baxaya waxay tahay isaga digid la isaga digaayo xasadkii maxaa yeele qofka dadka xasdaahi qofka walaalkiisa lama jecla waxa uu naftiisa la jecel yahay ee wuxuuba jecel yahaba nicmada alla uu u galay inay meesha ka baxdo qofka walaalkiisa muslimkaa nicmada uu haystay ee alla uu siiyey yuuba jecel yahaba inay meeshii ka baxdo ahlucilmigu isku khilaafeen buu leeyahay xasadka sida loo fasiraayo iyo macnihiisa qaar baa waxay yidhaahdeen tamanii zawaali nicmati can ilkhayr in la jeclaysto in nicmadii ay ka tagto dad kale qaarkoodna waxay yidhaahdeen alxasadu huwa karaahatu ma ancama allaahu bihi calaa hayri waa in la nacbaysto wixii alleh uu ugu nicmeeyey dad kale oo ibnu teymiyana taasuu doortay wuxuu leeyahay idaa kariha alcabdu maa ancama allaahu bihi calaa hayrihi faqad xasadahu haddii qofku uu dhibsado waxa alle qof kale ugu nicmeeyey waa uu xasday wain lam yatamana zawaala waxaas in laga qaadaba yaanu tamaninin alla muxuu waxa u helaba haddii qalbigiisa ay maaragtay ay ku jirto waa xasdi qofkaasi faa'iida afraad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay inay munaasab tahay in marka la hadlaayo hadalkii loo dhigo si maaragtay qofkii ku xambaaraysa inuu ku camal falo wixii lagula hadlay waxay ka mid tahay taasi marka fasaaxadii bay ka mid tahay maxaa marka daliil u ah waxaa daliil u ah meeshan uu yidhi rasuulka sal l slam liakhiihi xataa yuxiba liakhiihi buu yidhi walaalkiis sababtoo meesha waxaa soo gelaya naxariis iyo jilcanaan iyo yaa soo gelaysa keensanaysaa akhiihi haddii la yidhahdo walaalkaa haddii lagu yidhaahdo naxariis baa kuu gelaysa waxayna marka shabahdaa aayaddii qisaaska ku soo aroortay suuratulbaqara ku jirtay faman cufiya lahu yani qofkii wax dilay ee looga cafiyo min akhiihi xaggii walaalkiisii yani dhiiggii macnaha qofkii walaalkiisa ah oo uu dilay shay-un wax looga cafiyo macnaa dhiiggii baa laga cafinaya ama akhaas waxaa laga wadaa weligii dhiigga isagu iska lahaa isagoo marka wax dilay yaa haddana maaragtay waxaa laleeyahy min akhiihi akhiihi baa laleeyahay waa marka xoogaa naxariis iyo qalbi jilcin yaa la gelinayaa qofka lala khitaabayo haddii qof uu yidhaahdo waxaa dhici karta yani arrintan inaanay sahlanayn oo qofku inuu walaalkii la jeclaado waxuu naftiisa la jecel yahay arrin sahlan maaha yani matalan walaalkaa waxaa la jeclaanaysaa inuu caalim noqdo inuu qof hodana oo waxhaysta uu noqdo oo xoolaya ilmaba alla uu siiyey inuu noqdo qof diinkii ku toosan mararka qaarkood dadka way ku adag tahay taas waxaan leenahay kuma adka qofka maaragtay naftiisa tababara naftaada ku layli arrinkaas si ay kugu fududaato laakiin inaad naftaada waxay jecesha iska adeecdo yani taasi waxay keenaysaa inaanay arrintii kugu sahlanaan inay kugu adkaato haddii arday ardada ka mid uu yidhaahdo taas ma soo gelaysaa haddii aan qofka saaxiibkaay saaxiibkay ah ee aan qolkii imtixaanka lagu gelayo iskula jirno ee dhinac fadhiyey aan qish u sameeyo sababtoo ah anugu waxaan jecelahay inaan imtixaankii ku baaso marka isagina inaan saacido oo maaragtay wixii ku adkaada aanu sheego si uu u baaso isaguna oo imtixaankii ugu guulaysto jawaabtu waxay taabaan leenahay shiikhu wuxuu leeyahay maya soo geli maysa xadiidkan maxaa yeelay taasi waa khiyaano dhab ahaanna maba aadala jeclaan khayre isagii baad dhib u keentay xumaan baad maaragtay aad ku samaysay ee ixsaan uma aada samayn sababtoo ah haddii aad caado uga dhigto khiyaanadii caadadiibu yani khiyaanadiibuu caadaysanayaa sidoo kale waabad khadeecdayba oo nooc maaragtay khiyaanaad ku samaysay oo hadhow waxaa la siinayaa qofkii shahaado uusan ahal u ahayn marka intuu noolaayo noloshiisii oo dhan qof ay been ay ku dhisan tahay baad ka dhigtay khayr marka uma aada soo jeedin wabilahi towfiiq intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online